maamulka degmada uu soo horkacaya gudoomiyaha degmada cali xasan guurid uu heliyey xogayaha dowlada hoose agaasimayaal gudoomiyaasha dhallinyarada sbortiska iyo kan madaxa wacyigelinta bulshada degmada wasiile gobolka mudug ayaa booqasho dhane ku tegay deegaanka gorile oo hoosta degmada wasiile iyadoona dadka deegaanka ay soo dhoweeyeen dhammaan wafdi ka socday degmada wasiile iyagana u sheegay baahiyaa ka jira deegaanka igu horeeyaan caafimaadka barashada taasoo saameyn ku yeeltay bulshada deegaanka deegaankaasi sidoo kale waxaa ka jira baahiya la xiriira dhanka biyaha iyo sidoo kale habaarta oo saameysay dadka duunyada ku dhaqan deegaankaasi haddaba waa kuwan qaar kamid dadka deegaanka ka warbixiyey xaaladaha deegaanka jiray oona sheegen wax laga qabto tabashadooda ku aadan caafimaadka biyaha iyo sidoo kale abaarta ka jirta deegaanka
biyaha deegaanku aad bay u duruufaysan yihiin isagoo ceelkan ceel iska ahaa awalba gacan shuba ah ayuu hadda abaarihiis misna lasii kulmo intaas waxaa marka aan noogu sii daran ceel ma leh biyood riig ma leh haddii riig la waayo xataa diili ma ceelasha biyaha ka qaado haddii alla kuu roon yahay bamkii ma leh waxaa intaas wehliyaa xulfadihii haddii roobku da-oo biyaha laga cabi lahay ma leh baraaga shirkaduhu dhisaana jiro noomale asagana oo dadka uu ku soo dhowaado ma hayno horta taas waa baahida biyaha wixii laga qaban karo kolla dadku waa u wada jeedaa caafimaadka wehliya walaalayaal meeshan caafimaad ma leh xabad barismoola wasiil baa ugu soo kayda meel loo doonto haddii haweenka hooyadu caawa umasho oo dhiig baxdo xabad dhiig joojina lagama heli karo in wasiil loo qaado maaha horta marka koowaad waxbarashada iyo haddii alla kuu rooya caafimaadka waxaan rabnaa iyadana maanta in naloo dhagax dhigo nana kala taakuleeyo wixii codsi iyo wixii lagu heli karo dacwo iyo yuhuddu badanba aniga oo astaahil cali weheliye ah waxaan ka hadlahayaa baahida deegaanka iyo dalka nagu haysata horeys ceelka baahidiis oo biyo la-aanta ah matoor ma leh ban ma leh biyo lacabo oo dad ma leh baahida biyuhu boqolkiiba sagaashan sagaashan bay u koreeyeen biyo la-aantan haysaa waxaa noo wehliye bara caafimaad waan ka rabnaa ma haysanno oo nooma dhisna kalkaalisa ma haysanno oo codsi baan ka nahay codsi baan ka nahay kalkaalisooyin ma lihin mid dumar ma lihin mid rag ma lihin baabuuraan ku doonana ma lihin dhanka kale gudoomiyaha degmada wasiile sidoo kale xogayaha dowlada hoose degmada wasiile ee dhankooda sheegay inay wax weyn ka tari doonaan ayna gudbi doonaan baaqa ku aadan wax ka qabashada caqabadaha ka jira deegaanka goriley ee hoosta degmada wasiile gobolka mudug
waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay maanta inaan meeshatan nimaadno meeshatan oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada degmada wisil inaan ogaano xaalad ay ku sugan yihiin abaara kan caadiga waa la ogyahay in abaara meel kasta ka jiraan waan ognahay laakiin xagga caafimaadka ayaan dhow daawooyin waxaa jirta mobile team qolada ilaahay soo direen oo aan soo dirno gurroole hal la geeyo iyo inta noos timaado dhanba waxaan inay soo gaareen baan u malayna haddii ilaa hedmo
waxaan kaloo dareemaynaa waxbarashada maadig ah inaysan deegaanka ka socon halkan annagoo iskama soconne dowlad baan matelnaa aadaan u mahadsan tihiin shaqada iyo isxog waraysigana waa noo dhiman yahay agaasimayaashii baan wadnaa gudoomiya dhalitaa nala socda dhinac maantay aan agaasimihi howlaha gud baa nala socda agaasimihi qorshayntaa nala socda ururka haweenkaa nala socda dee inaan sheekaysanno oo xogta guud oo baahayaha aan wada qorno deetan aan aadno meesha yoolka ah oo ah in ficil loo gudbo ayaan rabnaa insha allahu tacaala maamulka degmada wasiil ayaa waxuu ku hulaya si wax looga qaban lahay xaaladaha abaaraha iyo sidoo kale biyaayada ka jirta deegaanada miyiga hoosta degmada wasiil ee gobolka mudug